بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون للشيخ أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله موضوع خطبتنا اليوم shukr ullaahi calaa nicmati lmatar waxaa maanta khudbaddeennu ay ku saabsan tahay inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ugu mahadnaqno raxmaadka iyo roobka rabbi inoo shubay walaalayaal waxaynu ogsoonnahay maalmo ka hor xaalkeennu siduu ahaa baahideennu siday ahayd dad iyo duunyaba wixii dhibaato soo gaadho waynu garanaynaa maantana waynu arkaynaa ilaahay raxmaadkiisi iyo nicmadiisii inaynu dhinac walba u daaqayno waxaa walaalayaal aada iyo aada muhiim u ah ruuxa muuminkii xaalad walba cibaadada la gudboon inuu cimrigiisa ku camiro oo xaaladda dhibaatada iyo shadaa-idda ilaahay u keenay inuu ku aqoonsado oo uu ku sabro xaggiisana uu noqdo xaaladda barwaaqada iyo ladnaanshaha ilaahii siiyey inuu ku mahadiyo oo uu ku caabudo aanu ku caasiyin walaalayaal ilaahay nicamta uu inagu galladaystay way fara badan taho ma tirin karo ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh wain tacuduu nicmata allahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar ilaahay waxau idhi subxaanah haddii aada ilaahay nicmooyinkiisa tirisaan oo aada doontaan tiro koob inaad ugu dhaqaaqdaan ma koobi karaysaan allah waxa u idhi insaanku waa dulmi badane dafiraad badan oo kufri iyo gaalnimo badan walaalayaal haadihi اnicam ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisay ka ahaatay wamaa bikum min nicmatin famin allah wax alla waxa nicmo idinku sugan tu diineed iyo tu dunyaba ilaahay xaggiisay ka ahaatay huwa aladii ancama calaykum bihadihi اnicam waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatinah tu muuqata iyo tu qarsoonba ka idinku galladaystae idinku nicmeeye waa rabbi subxaanah haadihi اnicam inaha tasdaadu bاshukri wa tazuulu bicadami اshukri wاlkufraan nicamtani mahadnaqa way ku kordhaysaa waanay ku zuulaysaa mahad la-aanta iyo gaalnimada iyo dafiraad la dafiraadda la dafiro oo alla waxa u ihi subxaanah lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddii aada mahadnaqdaan oo nicamtaan idin siiyo aada iigu mahadnaqdaan waan idiin korinayaa baa alla u yidho waa idiin siyaadinayaa laakiinse haddaa ka gaalowdaan oo ilaahay idin siiyey inaad ku caabudaan daaye aada ku caasidaan ilaahay waxau idhi cadaabkaygu waa daran yahay cadaabka ilaahay inoogu goodiyey mid deg dega iyo mid dib loo dhigayo labadaba waa leeyahay cadaabka deg degii waxa uu yahay nicmada aada ilaahay ku mahadin weyday inay kaa zuusho rabbi uu kaa daadiyo cadaabka dib laguugu dhigayaana waa ka aakhiro haddaanad alla u noqon subxaanah idaa kunta fii nicmatin farcahaa faina almacaasi tuziilu اnicam waxudhaa biطaacati rabbi اlcibaad faina alilaaha sariicu الniqam waxaa shaacirkaasi u lahaa war markaad nicmo iyo ladnaan ku sugan tahay hadday caafimaad tahay hadday cuud iyo xoolo tahay hadday ubad iyo oori tahay hadday caqli iyo cilmi tahay hadday tu diineed ama tu duunyo tahay nicmo markaad ku sugan tahay war hooy ilaasho oo dabar waayo fa ina almacaasi tuziilu nicam waayo macaasidu nicamta way zuulisaa oo way baabi'isaa sida aboorku guriga hoosta uuga cuno uuga baabi'iyo ayaa nicmadana hadday macaasii la socoto ay u zuulinaysaa oy u baabi'inaysaa waxa uu shaacirkaasi yidhi nicmada waxaad ku ilaashataa ilaahay daacadiisa iyo mahadniqiisa wax nicmo lagu ilaashado waxa ugu qiimo badani waa taacatu rabbi alcibaad maaha xoog iyo xeelad waayo ilaahay niqmadiisa iyo cuquubadiisu way daran tahay oo qofu dulqaadan karoo awood u lihi ma jiro walaalayaal maalmo ka hor arladeennu siday ahayd ku cibro qaado ilaahay waxau idhi subxaanah wa min aayaatihi annaka tara alarda khaashica faidaa anzalnaa calayha almaaa htazat warabat in اladii axyaaha lamuxyi اlmowta inahu calى kuli shayin qadiir ilaahay waxau idhi subxaanah waxaa ka mida aayaadka waaweyn ee ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsado annaka tara alarda khaashica inaad arkayso arladii iyo dhulkii oo dullaysan oo boodhaysan oo indhaha aanad ku qaban karayn habaaska iyo boodhka ka kacaya sida aanay biyo iyo baatoona u lahayn waa markay arladu abaarsato maxaase ka dambeeya waa halka cibrada iyo aayaddu ay ku jirtee faidaa anzalnaa calayha almaa marka aanu biyihii ku soo dejinnay raxmaadkii iyo roobkii aanu ku shubnabaa alla uu yidhi ihtazat warabat waxaad arkaysaa dhulkii oo dhaqdhaqaaqaysa oo waxa weeyaan kor usoo foodhacaysa oo usoo kacaysa macnaha dhulka marka uu roobku helo dee waxa weeyaan dhulkii abaarsaday ee boodhkii iyo habaasku uu dilay wuu qoyayaa marka uu qoyo waxa uu la dildillaacayaa oo kor ula soo foodhacayaa ama kor ula soo kacayaa nabaadka iyo dhirta ilaahay ka soo saarayo waa idinka arkay yacnii dhulkii shalay boodhka ahaa oo nabaadkii iyo dooggii iyo cagaarkii kor ula soo kacayo waxa uu dhulku la dhaqdhaqaaqayaa ama kor ugu soo kacayaa biyaha ilaahay ku shubay baadkii uu ku soo bixiyey ilaahay waxa uu ihi subxaanah ina aladii axyaaha lamuxyi lmowtaa inahu calaa kulli shayin qadiir dhulkaa dhintay allihii soo nooleeyey ee biyaha iyo baadkaba ku shubay biyaha ku shubay baadkana ka soo bixiyey kuwa dhintayna waa allaha dib u soo noolaynaya ilaahay wax walba waa awoodaa oo karti iyo awood buu u leeyahay waxaa laynoogu soo halqabsaday oo ilaahay addoommadiisa tusaale ugu soo qaatay waxa maxsuuskay arkayaan si ay ugu aqoonsadaan waxa qaybkee ka maqan ee aanay arag oo waxaynu arkaynaa dhulkii shalay dhintee indhaha aanad siin karayn oo maanta aad ku indha doogsanayso sow nolol ma aha waxa alla ina leeyahay ka dhulkaa nooleeyey idinkana isagaa idinsoo noolaynaya waa daliilun cala albacthi waannushuur loo soo qaatay kuwa isnoolaynta iyo soo saaridda dambe diidan ayaa ilaahay u soo qaatay allah waxau ihi subxaanah wa tara alarda haamidah faidaa anzalnaa calayha almaaa اhtazat warabat waanbatat min kuli zawjin bahiij waxaad arkaysaa arladii oo qallalan oo angegan oon biyo baatoona lahayn ilaahay waxau idhi markaanu biyihii ku shubnaynu ku soo dejinno ayaad arkaysaa dhulkii oo dhaqdhaqaaqaysa oo nabaadkii iyo waxa weeyaan dhirtii kor ula soo kacaysa ilaahay waxau idhi waxaanay soo saaraysaa nabaad nooc kasta oo qurxoon oo lagu indha doogsado walaalayaal idan haadihi alaayaat maanta waa kuwa horteenna taagan oo aan inaga fogeyn laakiin waynu ilowsho badannahay bal waxaad isbarbar dhigtaan shalay dhulku siduu ahaa iyo maanta siduu yahay yaa beddelay oo sidaa ka dhigay wa huwa aladii yunazilu اlgaysa min bacdi ma qanatuu wayanshuru raxmatah wa huwa alwaliyu اlxamiid allah waxa uu yidhi rabbi waa ka raxmaadka iyo roobka soo dejiya dadku intay quusteen kadib inakoo quus ku dhow oo abaar laba jirsatay oo weliba ka siyaada ayna heshay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaa raxmaadkiisii maraqa ka furay ee inoo shubay ee had iyo habeen caanadda ayaa inooga dhigay allah waxau idhi markaa rabbi waa ka raxmaadka soo dejiya dadku intay quusteen kadib wayanshuru raxmatah naxariistiisana ilaahay waa ka dadka ku faafinaya ee bulshada ku baahinaya ee ku fidinaya waxaynu ogeyn abaartii ina soo martay gaal iyo muslin midna inuu cid wax gaadhsiin kari waayey booyad la dhaamiyaa halkay tegi halkay gaadhi maantana ilaahay dhibicii ugu horreeyey markuu inoo shubay bari iyo galbeedba ilaahay waa ka simay idan raxmadda rabbi ayaa meel gaadha laakiin gacanta aadamuhu meel ma gaadho allah waxau ihi wa huwa alwaliyu alxamiid ilaahay waa ka arrimaha addoommadiisa isagu tawalliya ee u taliya ee maamula waana ka mudan in la mahadiyo oo isaga la ammaano allah waxau ihi subxaanah waأnzalnaa min almucصiraati maءa sajaaja linukhrija bihi xaba wanabaata wajannaati alfaafa allah waxau ihi subxaanah ilaahay waa ka daruuraha ka soo dejiyey maa'an sajaaja biyo aada u shubmayoo fara badan ilaahay waxau ihi waanzalnaa min almucsiraati maa'an sajaaja waxaanu daruuraha biyuhu cusleeyeen aanu ka soo dejinnay biyo aada u shubmaya linukhrija bihi xabban wanabaata si aanu ugu soo bixinno yacni waxa weeyaan midhihii dadku ay quudanayeen iyo nabaadkii bahaa'imta iyo dunyadu ay daaqayeen xabbigu waa wixii aadamuhu uu quudanayey hadhuudhkii arabikidii qamadigii waxaynu beeranee dadku ay ku noolaayeen nabaadkuna waa wixii xooluhu ay ku noolaayeen cawskii iyo doogii iyo dhirtii kale ilaahay markaa waxa uu yihi rabbi waxaanu daruuraha ka soo dejinnay roobkaa aada u shubmaya si aanu wixii dadka iyo dunyaduba ay ku noolaanayeen ugu soo bixinno wa jannaatin alfaafa iyo beero waaweyn oo laamahoodu ay isku cufan yihiin waxaa kaloo alla u yihi subxaanah afara'aytum almaaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almusni am naxnu almunziluun low nashaau jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun allah waxau ihi subxaanah afara'aytum almaaa aladii tashrabuun bal waxaad ka warantaan biyahan aayar aada iska cabbaysaan waxa weeyaan dunyadiinnana aada waraabinaysaan biyaha aada cabbaysaan bal ka warrama a antum anzaltumuuhu min almusni am naxnu lmunziluun ma annakaa daruuraha ka soo dejinnay mise idinkaa aadamou soo dejiyey bal hadda ka sheekeeyoo ka warrama haddaynu wax isku hayno maynu hore wax isugu tarro dhibic ma soo dejin karro halkaynu gaadhnay waa ogtihiin laakiin innakaa wax laynagu tusayaa si aynu ugu waantownaynu wax ugu qaadanno waayo qur'aanku maalintuu nebi moxamed ku soo degay sala allahu calayhi wasalam siduu dadka ula hadlayey ayuu maanta iyo berrina ula hadlayaa waa qur'aan qoyan oo nool oo sidiisii ah min yowm anzalahu allahu ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha ilaahay waxau ihi subxaanah low nashaau jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun haddaanu doonno waxaanu biyaha macaan ee dad iyo dunyaba aada cabbaysaan aanu ka dhigi lahayn biyo aja ah oo qadhaadhka aan waxa weeyaan cunaha iyo hunguriga aan idiin maray biyo qadhaadh oo halkaa aydaan marin karin ayaanu ka dhigi lahayn haddaanu doonnabaa alla u yidhi laakiin haddaanu idiin macaanaynay oo kuwo hunguri marle aanu idinka dhignay falowlaa tashkuruun maxaad ilaaha sidaa idin yeelay u mahadin laadihi maxaad ilaaha u caabudi laadihin ee aada u caasiyaysaan waxay xaqiiqadu tahay abaartii ina soo martay waxaynu ka barannay cashar casharkaynu ka barannay ugu muhiimsan kow ilaahay mooye addoommadiisa cid wax deeqsiin karta oo wax gaadhsiin karta oo addoommada waxa weeyaan u naxariisan kartaa inaanay jirin waa caqiido qofkii hore u aaminsanaana ku sii sugnaatay kii hore aan u aaminsanayna uu aaminay qof dee maftuun ah oo hawa ay qaadatay mooyaane waxaa kaloo abaartii aynu ka barannay dadku inay diinta ka durkeen oo aada loo fogaaday waayo in badan baynu ilaahay barin o ynu bannaanka u soo baxnay in badan baynu roob doon waxa weeyaan isugu soo baxnay waxay abaartu inoogu adkaatee laynoogu giijiyey halka aynu gaadhnay iyo heerkeenoo fogaaday waxa macnaha iyo muraadkuna uu ahaa bal inay dadku dareemaan oo ay gartaan waxaan garanayaa oon goobjoogu ahaa maalmaha qaarkood oo iyadoo madaxweynuhu iyo dowladdu ay ogeysiis ku bixiyeen roob doontii in la ysugu soo baxo haddana garoommada qaarkood cid laga waaye ama wax yar ay dadku isugu soo baxeen macnaha tadarucii iyo in laysdhul dhigo oo ilaahay baahida loo muujiyo o laysu soo bandhigaba way nagu adkaatay taasi waxay ina dhexalsiisay dhibaatadii inagu dhacday waxaa intaa inoo dheerayd dhaqan xumada iyo fawaaxishta faraha badan lee kala duwan ee bulshadeenna ku baahday waxaa xaqiiqatan abaartaasi ay mudnayd in waayo badan lagala baxo iyo casharo badan inay wax fara badan inaga beddesho oo inaan halkeennii uun ka miisin inaynu ilaahay u noqonno oo halka laynaga hele aynu garanno si aynaan dib ugu noqon walaalayaal ilaahay subxaanah wuxuu aayaadka aynu soo akrinay inoogu tilmaamay inuu isagu yahay ka raxmaadka iyo roobka inoo shubay maadaama isagu kaa uu yahay inuu inaga mudan yahay inaynu mahadinno mahadinta aynu ilaahay u mahadnaqannana waxa ka kow ah raxmaddaa iyo nicmadaa inaynaan qooq iyo kibir ka qaadin raxmaddaa iyo nicmadaa inaynaan ilaahay ku caasiyin raxmaddaa inaynu ilaahay ku caabudno inu ku garanno si aan mar labaad karbaash iyo dubbo kale aanu inoogu dhufan wa astakfiru اllah alxamdu lilaahi waxdah wالsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah min shukri اllaahi calaa nicamih isnaad الnicmati ilaa musdiiha wa waahibiha waxaa ilaahay mahadnaqiisa iyo shukrigiisa ka mid ah nicmada in loo tiiriyo allihii kuu hibeeyey ku siiyey cid kale inaan loo tiirin waxaa dafiraadda iyo nicmada rabbi oo laga gaaloobo ka mid ah nicmaduu alla kugu galladaystay cid kale inaad u tiiriso oo makhluuq ah صaxiixaynka waxaa ku sugan xadiiثu zayd bnu khaalid aljuhani qaala صalىa bina rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waslama salaaةa الصubxi bاlxudaybiya calىa isri samaaءi kanat min alleyl falama اnsaraf aqbala calى الnaas wa qaala atadruuna maada qaala rabbukum qaluu allahu warasuuluhu aclam qaala قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ayaa saxaabigaa zayd bnu khaalid aljuhani waxau yihi rasuulka ayaa salaad subax wuxuu nagu tukiyey meesha xudaybiye la yidhaahdo oo maka kambalkeeda ah marka xaramka in yar laga baxo halkaasuu salaad subax nagu tukiyey baa uu yidhi saxaabigaas waxaana uu yidhi habeenkaas roob ayaa da-ay rasuulku salaadii subax markuu ka soo jeestay ee uu dhammaystay ayuu dadkii soo qaabilay markaasaa waxau yihi war ma garanaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa u cilmi badan waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam rabbigiin waxa uu yidhi addoommadaydii waxa ka waabariistay laba qolo kuway rumeeyey oo xidigga ka gaaloobay iyo kuwo aniga iga gaaloobay oo xidigga rumeeyey waxa uu yidhi markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo taa kala fasiraya ila ilaahay waxa uu yihi asbaxa min cibaadii muminun bi kaafir mu'minun bi kaafirun bilkowkab wa asbaxa min cibaadii kaafirun bi wa mu'minun bilkowkab markaa labadii isagoo kala fasiraya ayaa rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi faأmaa man qaala muطirnaa bifadli اllahi waraxmatih waxa uu yihi ruuxa yidhaahda muطirnaa bifadli اllahi waraxmatih waxaana lagu roobeeyey ilaahay fadligiisii iyo naxariistiisii ruuxa yidhaahda ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa ayaa roobku nagu helay oo ilaahay baa noo naxariistay fadalika mu'minun bi kaafirun bilkowkab waxaa lou yidhi kaasi aniga ayuu i rumeeyey oo allihii raxmaadka keenuu rumeeyey xidigiina waa ka gaaloobay oo dee xidig dhib iyo dheef midna ma hayo wa amaa man qaala mutirnaa binawi kada wa kada laakiin ruuxa yidhaahda waxaana lagu roobeeyo xalay roobku nagu helay xidigii caynkaa iyo caynkaa ahaa roobkii baa xalayna helay oo dee xidig hebel baa halkaa fadhiyo isagaa keenay ruuxa yacni xidigaa u nisbeeya roobka fadalika kaafirun bi mu'minun bilkowkab alla wuxuu yidhi kaasi aniga waa iga gaaloobay xidigga ayaanu rumeeyey xidiggaa uu leeyahay roobka ayuu keenay waxay culimmadu tilmaameen arrintaasi yacni kufri weyn oo diinta lagaga baxo iyo kabiiro weyn oo aan gaalnimo gaadhsiisnayn labadaba waa noqon kartaa ruuxu hadduu rumeeyuu ictiqaadiyo xidigani isagu inuu roobka keenay dee waa gaalnimo cad oo uu diinta kaga baxayo waayo waxa uu beeniyey rubuubiyadii rabbi ilayn ilaahay subxaanahu wa tacaala afcaasha uu la gaarka yahay inay cidila wadaagin ayaa ay ka mid tahay raxmaadka iyo roobka keenistiisu markaa hadduu ictiqaadiyuu rumaysto waxa roobkanba keenay xidigaa inuu yaho ilaahay aanu ahayn waa gaalnimo laakiin haddii waxa weeyaan uu ictiqaadsan yahay roobka inuu rabbi keenay laakiin xidigani uu sababuun ahaa gaalnimadii uu diinta kaga baxayey ma aha waase dembi weyn labada midna in loo badheedho ma aha waayo xidig sababna uma aha roobna ma keenin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa raxmaadka iyo roobka keenay haddaba mahadnaqa ilaahay la mahadinayo waxaa ka mid ah in raxmaadka iyo roobka rabbigii keenay loo tiiriyo oon cid kale loo nisbayn allah baa yidhi wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax allo waxa nicmo idinku sugani allay ka ahaatee meel kale kamay iman xoog iyo xeelad midna kumay iman waxaa kaloo alla u yihi subxaanah watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun waxaad ka yeelaysaan arsaaqadiinna mahadnaqii aada ilaahay ku mahadin lahaydeen inaad ilaahii idinku arsaaqi aada beenisaan waxaa risiqa lagu fasiray matarka iyo roobka liannahu sababu risqi waayo waxaynu ku noolnahay sababtiisu waa isaga dad iyo dunyaba waxaa kaloo lagu fasiray waxyiga iyo qur'aanka waayo qur'aankuna waa qalbiga iyo ruuxdu waxay quudanaysay ku noolayd sida jasadka iyo jidhkuba ay biyaha iyo baadka ugu nool yihiin watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun waxaa alla uu yidhi oo uu ku canaantay kuwaas in arsaaqadii alla uu siiyey iyo roobkii iyo raxmaadkii uu u shubay mahadnaqeedii inay ka yeeleen allahay mahadin lahaayeen inay beeniyaan oo ay ka gaaloobaan waa marka raxmaadkii iyo roobkii ilaahay maahae cid kaloo makhluuqa loo tiiriyo ee la yidhaahdo xidig hebel ayaa keenay roobka nicmada allana in laga gaalooboo la dafiro ma aha haddii kale waciid iyo goodi adag baa ku soo arooray ilaahay waxau ihi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufraa wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wa bi'sa alqaraar allah waxau ihi subxaanah miyaanad arag nebi allow ama aanad ogeyn oon cilmigoodu ku soo gaadhin kuwa ilaahay nicmadiisii gaalnimo iyo kufri ku doorsadee ku beddelay halkay nicmada ilaahay ka mahadin lahaayeenee rabbi ay ku caabudi lahaayeen ayaa intay dafireen oo ay diideen ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku caasiyeen wa axalluu qowmahum daara albawaar tolkood iyo ehelkoodiina daartii halaagga iyo hoogga ayay barhtanka u dejiyeen meel balaayo iyo baas yaallo ayaa reerkii ay ku fureen oo ay dejiyeen jahannama yaslownahaa fa bi'sa alqaraar waa halkee halka ay fureen ama ay dejiyeen ehelkooda waa jahannama oo ay geli doonaan ciyaadan billaah meel lagu sugnaado oo loo hoydana iyadaa ugu xun waalciyaadu billaah walaalayaal waxaa xaqiiqo ah ilaahay nicmadaa wuu ina siiyey inaga qaadi maayo oo inaga bedeli maayo haddaynaan inaku isbedelin dalika biana allaha lam yakun mugayira nicmatan ancamaha calaa qowm xataa yugayiruu maa bianfusihim ina allaha laa yugayiru maa biqowm xataa yugayiruu maa bianfusihim xaaladda ay dadku ku sugan yihiin dhibaato iyo kurba hadday tahay ilaahay ka bedeli maayo ilaa iyagu ay isbedelaan oo allah ay u noqdaan xaaladda ay dadku ku sugan yihiin nicmo iyo barwaaqo hadday tahay ilaahay nicmadaa ka daadin maayo barwaaqadaa ka bedeli maayo iyagu haddaanay isbedelin mar walba isbedelku addoommada agtooduu ka bilaabanayaa waayo ilaahay waa raxiimun waduud waa mid naxariis badan oo addoommadiisa la jecel wanaagga walaalayaa waxaan khudbaddeenna ku soo ururinayaa ilaahay waa kaa inoo naxariistay ee raxmaddiisii aynu waxa weeyaan hadhsanayno hadhiyo habeenba waa kaa roobkii bari iyo galbeedba ka daayi laakiin waajibka mu'miniinta saarani waxa uu yahay ilaahay raxmaadkaa u shubay inay ku gartaan oo ay mahadiyaan ilaaha inay caabudaan oo xaggiisa ay u cararaan inay ilaahay diintiisa u soo noqdaan oo mukhaalafaadka iyo dhaqan xumada iyo dhibaatooyinka inagu soo kordhay in ummadda laga wacyigeliyo oo ilaahay xaggiisa loo noqdo si ay nicmada aynu haysanaana inoogu joogto ta aynu doonanaynu dalbanaana inoogu timaado cuquubo iyo cadaabna ilaahay inooga hayo rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ما زلنا في سلسلة الخطب القرآنية وما زلنا نتكلم حول القرآن والقلوب فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن أسباب قسوة القلوب ونواصل اليوم بإذن الله جل شأنه ما بدأناه سابقا من هذه الأسباب وبعض أعراض هذه القسوة والفرق أيها الأحباب بين الأسباب والأعراض أن الأسباب هي التي أدت إلى هذه القسوة والأعراض هي علامات تدل على القسوة ولا ليان وحين ولي كجراه silsiladii khudbadihii aynu kaga hadlaynay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa iyo sida uu qalbigeenna u raadayn waayey iyo waxyaabaha sababay raadayn la'aanta qur'aanka waxaanaynu jumcadii hore soo tilmaannay asbaabta keenta waxa weeyaan ta'asur la'aanta aynaan qur'aanka ku raadoobayn inay ka mid tahay qaswatulquluub qalaylka qalbiga waxaanaynu soo sheegnay waxyaabaha qalaylka qalbiga keena iyo asbaabta sababta u noqon karta qaswada wax ka mid ah ayaynu soo sheegnay waxaana maanta aynu halkii ka sii wadi doonnaa biidni illaahi jalla sha'nuh inaynu asbaabtii qaswada wax ka mida sii tilmaanno dabeedna aynu raacinno qaswada acraadda iyo muuqaallada ay leedahay wax ka mid ah waxaanay ku kala duwan yihiin asbaabu qaswati alquluub iyo acraadu qaswati alquluub asbaabu alqaswa waa wixii qallaylkan qalbiga keenay acraadu lqaswa waa muuqaallada iyo astaamaha haddaad isku aragto aad ku aqoonsanayso qalbigaagu inuu qallalay marka midna waa muuqaalladii iyo astaamihii midna waa asbaabtii keentay lafteeda waxaa asbaabta aynu u sheegaynaa si aynu isaga ilaalinno oo qalbigeennu aanu u qallalin waxaynu acraadana u tilmaamaynaa si ruuxu naftiisa ugu noqdo oo balu isku baadho qalbigiisu sida uu yahay inuu qallalay iyo inuu qoyan yahay walaalayaal waxaa ka mid ah asbaabu qaswati alquluub musaaxabatu alashraar dadka xunxun oo lala saaxiibo oo lala socdo iyada oo lala mijliso oo makaan lala fadhiisto waxay sabab u tahay qalbigaagu inuu qallalo waayo ruuxa xun ama xumaan baad ka maqli ama xumaan aad ku aragtay baad kaga dayan ama meel xun oo uu ku socdo ayuu ku geyni idan saaxibu suu waa waxyaabaha keena qaswatu lquluub diinteennuna arrintaa musaaxabada iyo cidda ruuxu uu la saaxiibayo ama uu la mijlisayo aad ayaa aayaadka qur-aanka iyo axaadiida nebiguba u tilmaameen waayo saaxiibku saaxiibkiisa raad weyn buu ku leeyahay waxaynu nidhaahnaa shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa aطuyuuru calaa ashkaalihaa taqacu waxaana la yidhi waman jaalasa jaanas ruuxu cidda u la fadhiisto ayuu la jinsi noqdaa oo ula nooc noqdaa nebiguna sal اllahu عalayhi wasalam waxau ihi kama fi lmusnadi wاsunani min xadiiثi abi hurayra almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil waxa uu nabigeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh ruuxu waxa uu ku sugan yahay diinta saaxiibkiisa uu la socdo ee midkiin ha ka fiirsado oo ha ka fakero cidda uu la saaxiibayo ama uu la soconaayo waxaa xadiidkaa ka cad ruuxu hadba cidda uu la saaxiibo inuu saamayn weyn ku leeyahay baruur keliya baruurya qurhmisa waxaa laga yaabaa hal qof oo xun intaasoo dhallinyaraa inuu xumeeyuu saameeyo hadday raacaan waxaa laga yaabaa hal inan oo xumaatay intaasoo hablood inay halaagto yacnii qofka saaxiibkii cidda uu la socdo saamayn weyn ayaa uu ku leeyahay waxa uu shaacirkiina u lahaa can ilmar'i laa tasal wasal can qariinihi fakullu qariinin bilmuqaarini yaqtadii ruuxa ha weydiinoo ha waraysan hebel waa sidee laakiin waxaad su'aasha ayuu la socdaa waayo saaxiibku waxa uu la mid yahay cidda uu la saaxiibka yahay waxa macnaha iyo muraadku uu yahay ruux markaa doonto inaad aqoonsato waxaad isweyddiisaa yuu la socdaa yuu la mijlisaa yuu la saaxiib yahay waxaad halkaa ka dheeganaysaa ama aad ka dhuganaysaa ood ka qaadanaysaa ciddaa uu la socdaa siday tahay uun isaguna inuu yahay oo ninka wanaagsani dee dadka wanaagsan buu la socdaa qofka xumina dadka xun ayaa rakaabkiisa ah idaa kunta fii qowmin fasaaxib khiyaarahum walaa tasxab ilarda fatardaa maca aradaa haddii aad dad la joogto kuwooda ugu wanaagsan raac kuwooda ugu liita ha raacin si aanad ula halaagsamin kuwaa hallowsanee halaagsamay walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yidhi sal اllahu alayhi wasalam kama fii sunani abi daawuuda min xadiidi anas mathalu ljaliisi الصaalixi wاljaliisi الsuu ka xaamili اlmiski wanaafiki اlkiir faxaamilu اlmiski ima an yuxdiyak waima an tabtaaca minhu waima an tajida minhu riixan طayiba wanaafiku اlkiir ima an yuxriqa hiyaabak wima an tajida minhu riixan khabiia waxa uu nabi muxamed yidhi sal اllahu alayhi wasalam mahalu ljaliisi الصaalixi wاljaliisi الsuu ka xaamili اlmiski wanaafiki اlkiir rasuulku sal اllahu alayhi wasalam waxa uu tusaale la yaabla inoogu soo qaatay saaxiibka xun iyo saaxiibka wanaagsan waxaana rasuulku uu yidhi saaxiibka wanaagsan ee aad la mijlisteed la fadhiisato iyo saaxiibka xun ee aad raacdo waxa maalkoodu iyo tusaalahoodu isku yahay labadaa tusaale marka loo soo qaato waa sidii nin miski sida oo iibinaya iyo nin waxa weeyaan buufimada uu tumaalka biraha garaacaya uu dabka ku shidaa uu ku afuufo buufimadaa dabka nin afuufaya iyo nin miski sida labadaasay isku yihiin saaxiibkii xumaa iyo saaxiibkii wanaagsanaa waxa uu nebigu yidhi ninkaa miskiga sida ama wuu ku siini ama waad ka iibsan ama ur udgoon oo wanaagsan ayaa kaa soo gaadhi ilan waxa uu sitaa wanaagsane laakiin kaa waxa weeyaan buufimadaa dabka ku afuufaya si uu biraha ugu tumo ama maradaada ayuu gubi oo dhimbiil daba ayaa kaaga soo duuli ama ur qadhmuun ayaa kaa soo gaadhi oo aad karaahiyaysatoonad raalli ka ahayd waxay labadaa tusaale ay ku kala cad yihiin sida qofka wanaagsani kuu wanaajinayo iyo sida qofka xumi kuu xumaynayo oo qofka wanaagsan ama ilaahay buu ku xasuusin ama wuu ku waanin ama meel khayr qabtuu ku geyn ama adaabu tusaale kuu noqonoo wanaagga kaga dayan oo ku hagaagi laakiin ka xun waxaa laga yaabaa inuu kelmad xun ku maqashiiyo waxaa laga yaabaa meel xun inuu ku geeyo waxaa laga yaabaa xumaanta uu samaynayo inaad adiguna kaga dayato walaalayaal waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi اlkariim وyوma yacضu الظaalimu عalىa yadayh yquulu ya laytani اtakhadtu maca الrasuuli sabiila ya waylataa laytanii lam atakid fulaana khaliila laqad adalanii can الdikri bacda id jaaءanii wkaana ashayطaanu lilinsaani khaduula allah waxau uhi jala jalaaluh wayowma yacadu الظaalimu calaa yadayh waxaad xustaa nebi allow dadkana aad xasuusisaa ood u sheegtaa si ay ugu waantoobaan ay wax ugu qaataan yowma yacadu الظaalimu calaa yadayh maalinta ninkii daalinka ahaa ee dembaabay labada gacmoodba uu qaniinayo afka uu isugu geynayo waxaynu walaalayaal naqaanaa ruuxa haddii kurba ama dhibaata adduunyada ku dhacdo farta ayuu dhexda ka qaniinaa murugo iyo qoomamo laakiin maanta aakhire maadaama dhibka ku dhacay uu aad iyo aad u culus yahay far iyo laba iyo saddex midna ma qaniinayeeh labada gacmoodba shantiiba afka ayuu isugu geynayaa waxay taasi ka turjumaysaa ama ay tilmaamaysaa dhibaatada maanta ku habsatay iyo hoogga iyo halaagga u soo hoyday sida uu wen yahay aanu u fududayn allah waxau idhi subxaanah waxaad xustaa nebi allow dadkana aad xasuusisaa maalintaa daallinku labada gacmoodba uu qaniinayo oo maxaa uu ku cataabayaa ama uu ku calaacalayaa yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila waxau odhanayaa hooggayga iyo qoomamadaydae shallaytadayda iyo maanta murugadaydae miyaan rasuulkii ilaahay raaco oon waddadiisii waddo ka dhigto sala allahu calayhi wasalam taasuu ku calaacalayaa maan rasuulkii raaco yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliilaa waxa uu odhanayaa hoogayga iyo shallaytadayda eh maxaa hebel saaxiib iiga dhigayay hebelkii ii halaagay ee xumaanta iyo sharka ii horseedee sababta iigu noqday saaxiibkii xumaa maxaa i raaciyo oo saaxiib iga dhigay buu ku calaacalayaa waxau odhanayaa laqad adallanii cani dikri bacda id jaaanii saaxiibkaa xumi xaqii iyo qur'aankii markuu ii yimid kadib ayuu xaqii iga leexiyo oo iga lumiyey wa kaana ashayطaanu lilinsaani khaduulaa shaydaanku waxau ahaaday insaanka mid hoojinaya oo lugoynaya oo garabkiisa ka baxaya ayaa u ahaaday walaalayaal haadihi alaaya waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogaga warramay qoomamada iyo calaacalka iyo cataabka ku dhacaya ninkii saaxiibka xun raacay ee saaxiibka xumi u xumeeyey waxaa halkaa inoogu jirta inaynu ku cibro qaadanno oo aynu saaxiibka xun la socodkiisa aynu nafteenna ka xakamayno waxaad ogaataa saaxiibka wanaagsani waa ka keliya ee saaxiibtinimadiisu ilaa qiyaamaha ay baaqiga tahay marnaba aanay baaba'ayn ilaahay waxau idhi subxaanah alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduw ila almuttaqiin saaxiib hoosaad baa la ydhaha khaliilka yacnii sadiiqa iyo saaxiibka caadiga ah wuu ka xeel dheer yahay waxaa khaliil la yidhaahdaa man takhallalat mawaddatuhu bayna suwaydaa'i qalbik ka kalgacalkiisu qalbigaaga u degay ee naf iyo maalba aad u hurayso ilaahay waxa uu yidhi alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduw kuwii saaxiib hoosaadka isku ahaa ee naf iyo maalba adduunyada isku bixinayay markay joogeen laakiin ku saaxiibay adduunyo iyo dunuub iyo macaasi iyo hawo kale kuwaasi maalinta qiyaame barhkoodba barhka kale cadow buu u yahay iyo culdaahii go'ay isma arki karayaan laakiin yaa laga soo reebay oo iyaga saaxiibtinimadoodii ay sugnaanaysaa oo aanay zuulayn ila almuttaqiin kuwii ilaahay ka cabsan jiray mooyaane kuwii ilaahay cabsidiisa ku saaxiibay kuwii diinta iyo wanaagga isku kaalmaystay kuwii ku wada socday ilaahay dartii iyaga saaxiibtinimadoodii way sugan tahay ilaa qiyaamaha waayo maa kaana lilaahi baqya wamaa kaana ligayrihi zaala wanqaac waxa ilaahay dartii loo sameeyaa waa baaqi waa daa'im oo ma duugoobo laakiin ilaahay kayrkii wixii loo sameeyey wuu zuulayaa oo sugnaan maayo sababtuna waxa ay tahay dee adduunyadu baaqi noqon mayso kullu man calayhaa faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam sidaa adduunyadu u baaba'ayso ee ay u zuulaysay aanay u sugnaanayn ayaa wixii adduunyo darteed loo sameeyeyna u zuulayaa oo aanu u sugnaanayn walaalayaal idan musaaxabat lashraar yacnii dadka xunxun oo lala saaxiibo oo lala socdaa waxay sabab u tahay qaswat lquluub waxaana waajib inagu ah inaynu ka taxadarro oo aynu ka digtoonaanno walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah min asbaabi qaswati alquluub nisyaanu lmowti wa sakaraatih in geerida la iloobo iyo sakaraadkeeda iyo kurbadeedu waxay ka mid tahay waxyaabaha qalbigu la qallalo waayo almowtu masiiru kulli makhluuq faalmowtu ka'sun wa kullu nnaasi shaaribu geeridu waa makhluuq kastaa masiirka lama huraankee u marayo waana koobkaa nin walba uu ka banaayo ilaahay baa dadkao dhan ku xukumay bilfanaa kullu man calayhaa faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam ilaahay baa xukumay noolo kastaa inuu geeri dhandhaminayo kullu nafsin daa'iqat lmowt naf weliba geeri waa tii dhandhamin doonta haddaba inaynu geeridaa iska ilowno inaynu adduunyada iyo umuurteeda isku dhiganno waa waxa qalbigeenna qallajinaya sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ina amray in la farabadiyo kaa macmacaanka gooyo waa geerida ee xuskiisa oo rasuulku waxau idhi sala allahu calayhi wasalam akhiruu min dikri haadimi ladaat waxaad farabadisaan ka macmacaanka gooyo waa geerida ee xuskeeda farabadiya walaalayaal marka inaynu geerida ilowno inaynu sakaraadka iyo kurbadiisa ilowno inaynu adduunyo uun isku dhiganno waa waxyaabaha qalbigeenna qallajinaya wa astaqfir ullah alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah ayuha alikhwaanu fi اllah bacda an takalamna can bacdi asbaabi qaswati اlquluub فسنذكر طرفا من بعض أعراض هذه القسوة وهذه الأعراض هي علامات تدل على هذه القسوة وتشير إليه فمن هذه الأعراض التكاسل عن الطاعات وأعمال البر والتقوى وأفعال الخير فالإنسان يصلي لكن صلاته مجرد حركات لا يخشع فيها ولا يطمئن فيها قلبه بل يتثاقل عنها ويضيق بها ذرعا ويريد أن يتخلص عنها بسرعة هائلة كأن على رأسه جبل أحد وهذا الوصف هو الذي ذكره الله عز وجل في شأن المنافقين فقال سبحانه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ولا ينفقون إلا وهم كارهون وقال سبحانه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا ليال maadaama aynu soo tilmaannay asbaabta qaswada wax ka mid ah waxaynu imikana tilmaamaynaa biidni illaahi jalla sha'nu bal qaswadan ama qallaylka qalbiga muuqaallada ama astaamo tusinaya oo calaamad waa wax ka mid ah waxaana taa faa'iidadeedu ay tahay inaad naftaada baadha adigu oo aad dib u xisaabiso oo aad aqoonsato tolow qalbigaagu miyuu qallalay mise ma qallalin waayo muuqaallada aynu sheegi doonno haddaad isku aragto waad bugtaa oo qalbigaagu waa qallalan yahay waxaynu naqaanaa yacni ruuxu marka uu xanuunsado ama uu dhakhtar u tago waxaa jirta muuqaallo iyo astaamo tusinaya ruuxaa xanuunka haya oo xumadda ku haysa iyo heerkulkaaga kor u kacaya waa astaan tusaale u ah dee xanuunka uurkaaga ku jira haddaba qaswada qalbigu way qarsoon tahay laakiin astaamaha muujinaya waa madaahirtan iyo acraadan aynu tilmaami doonno markaa ruux walowba intaad dhegaysatood aad u dhugato naftaada kula noqo si aad adigu u dabiibto oo aad u xisaabiso naftaada walaalayaal acraaddaasi waxa ugu horeeya attakaasulu can alطaacaat wa acmaali albiri waltaqwa wa afcaali alkhayr ruuxu inuu ka caajisuu ka wahsado aacadii iyo acmaashii iyo cibaadaadkii ilaahay uu kaga cabsanayey uu ka caabudayey salaadii inaad isku soo qaadi kari weydo haddaad u soo kacdana adigoo isjiidaya oo culus oo naftaada hiifaya oo wahsanaya aad u soo kacdo salaadda aad tukanaysaa inay noqoto dhaqdhaqaaq aad samaynaysa uun laakiin khushuuc iyo xuduur iyo qalbi qoyan aanu la socon bal salaadaadu inay noqoto sidii buurtii uxudoo madaxa kaa saaran oo aad doonaysa inaad si uun isaga takhallusto oo aad uga baxsato ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimaha wuxuu ku tilmaamay dadka munaafiqiinta ah oo allah waxau idhi walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun salaadda ma yimaadaan iyagoo caajisan oo wahsanaya mooyaane nafaqada iyo sadaqaadka ma bixiyaan iyagoo nacaya oo dhibsanaya mooyaane isagood mooddo shilinka jiidhkiisa inuu ka soo jarayo ayaa haddii jeebka uu gacanta geliyaba uu soo saaraya haddii kalena isku kari maayo walaalayaal waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas marka ay salaadda u istaagaan waxay u istaagayaan iyagoo caajisan oo karhaya oo hiifaya yuraa'uuna annaas weliba intaana may sameeyeene dadka ayay istusayaan oo ay leeyihiin yaan laydinka garana raaca walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilaa ilaahayna ma xasuustaan in yar mooyaane wax kale akhi muslim haddii cibaadadu kugu cuslaato haddaad diiqad iyo darar ka dareento taacada waxaad ogaataa qalbigaaga qallayl baa soo galee ogow waayo qofka qalbigiisu uu qoyan yahay cibaadada wuu macaansanaada wuu macaansadaa dhadhankeedana aad iyo aad buu ugu raaxaystaa arrinta noocaasana waata nebigu tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku waxau odhan jiray yaa bilaal aqimi asalaa arixnaa biha bilaalow salaada aqiim noogu raaxee halka innaka dadka qaarkood ka leeyihiin nooga raaxee rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi wajucilat quratu caynii fi salaah waxa indhaqabowsigayga iyo waxaan ku indhadoogadaba laga yeelay salaada oo marka kurbada iyo dhibaatada adduunyada aan ku soo daalo halka aan ku nasteen ku raaxaystaaba waa salaada walidaalika ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam kaana idaa xasabahu amrun sallaa marka arrin culusi la soo darso xagga salaaddu uu carari jiro waa tukan jiray waayo iyada ayuu ku ilaabayaa dhibaatada iyo kurbada iyo masaa'ibka adduunyada walidaalika ayaa rasuulku waxau ihi sala allahu calayhi wasalam idaa ra'aytum aayatan fasjuduu kama fii saxiixi iljaamici min xadiidi ibni cabbaas markaad aayad aragtaan tukada walidaalik aayadaha waaweyne marka ay dhacaan ee dayaxmadoobaadka iyo cadeedmadoobaadka iyo waxyaabaha la midka ah dee waata xagga salaada loo soo cararo markaa salaadu waa ta loo kaalmaysto arrimaha aakhire iyo diinta sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biasabri waasalaah mu'miniintiiyey waxaad kaalmaysataan sabirka iyo salaada labadaa kaalmaystoo ogaada walaalayaal qodobka labaad ee astaanta u ah qallaylka qalbiga waxaa ka mid ah waa cadamu ta'ahuri biaayaati alqur'aani alkariimi waalmawaacid fahuwa yaqra'u aayaat alwacdi waalwaciid falaa yakhshacu laha walaa yata'aharu biha qalbuh waxaa ka mida waxyaabaha astaanta u ah qalbiqalalka in ruuxu aanu ku ta'aurin oo aanu saamayn aayaadka qur-aanka ee uu akhriyayo hadday wacdi tahay iyo hadday waciid tahay hadday waano tahay iyo hadday mawcido tahay qofka qur'aanku inaanu waxba ka bedelin oo ay isugu mid tahay haddii lagu dul akhriyo iyo hadduu isagu akhriyaba hadday isugu mid tahay oo waxba aanay uga kordhayn ha ogaado qalbigiisu waa qalalay waa astaan iyo calaamad muujinaysa qalbi qallayl fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid allah waxa uu yidhi nebi muxamed oo qur'aanka ku waani ka goodigayga iyo waciidkayga ka cabsanaya ilaahayna waxa uu ammaanay subxaanah addoommadiisa kuwa ku raadooba ee qur'aanku u saameeyo marka lagu dul akhriyo allah waxau idhi jalla jalaaluh inma almuminuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun allah waxau idhi subxaanah mu'miniinta dhabtaihi waxay yihiinuun cid kale ma ahee waa kuwa allah marka la xasuusiyo qalbiyadoodu ay cabsoodaan cabsidu ay ku dhacdo waa kuwa ilaahay aayaadkiisa marka lagu dul akhriyo iimaan u kordho rabbigoodna tala saarta idan haddii qur'aanku qalbigaaga u raadayn waayo waa astaan tusinaysa qallayl ku yimid qalbigaaga waxaa ka mid ah min acraadi qaswati alquluub cadamu ta'ahuri bima yaxdutu xawlak min almasaa'ibi waalmixan waalkawaarih waxyaabaha hareerahaaga ka dhacaya musiibooyin iyo mixan in aanay wax raadaba kugu samayn oo aanay noloshaada waxba ka beddelin waa calaamad tusinaysa qalbigaaga qallayl inuu ku jiro waayo ilaahay waxau idhi subxaanah awalaa yarawna annahum yuftanuuna fii kulli caamin maratan aw maratayn uma laa yatuubuuna walaa hum yadakkaruun oo miyaanay arkayn oo aanay ogayn in sanad walba mar ama laba la imtixaanayo oo mixan iyo fitan lagu sallidayo dabadeed haddana xumaantooda aanay ka soo noqonayn oo aanay waantoobayn waxna aanay ku qaadanayn waxaa ilaahay aayaddaa ku tilmaamay kuwa munaafiqiinta ah ee la imtixaamayo ee masaa'ibka iyo mixanku ku dhacayo ee haddana xumaantooda iyo xaaraantooda marnaba aan ka soo laabanayn inay taasi astaan u tahay xumaanta qalbigooda iyo qallaylka ku dhacay waxaa kaloo arrintaasi ku rumoobaysaa ruuxa isagoo muslim ah haddana waxa hareerihiisa ka dhacaya wax raada ay ku yeelan waayaan hadduu dhulgariir dhaco haddii dayaxmadoobaad dhaco haddii geeri ay dhacdo haddii duufaan dhaco haddii masaa'ib kala dhacaan yacnii qofka aayaadka rabbaaniga ee dhacaya waa inay wax ka beddelaan kuna waantoobo waxaa kaloo alla wuhi subxaanah فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله وحول سبحانه markii balaayadayada iyo musiibadayadu u timid maxay waxa weeyaan u tadaruci waayeen macnaha maxay ilaahay isugu dhuldhigi waayeen maxay alle ugu khushuuci waayeen oy u baryootami waayeen oo ilaahay gacmaha u hoos dhigan waayeen allah wuxuu yidhi walaakin qasad quluubuhum markii musiibadu ku dhacday tadaruc iyo khushuuc iyo addoonnimo lamay imane ha yeeshee qalbigoodaa qallalay wazayana lahum ashaytaanu maa kaanuu yacmaluun shayddaanna wuxuu u qurxiyey waxay samaynayeen ee xumaa walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah acraadu qaswati alquluub iithaaru اddunyaa cala alaakhira fayakuunu shughluhu shaaqil wahamuhu اlakbar jamcu xuطaami اddunya wayakuunu miqyaasuhu اlxaqiiqiyu likulli shay huwa hadihi اddunya فيحب لها ويبغض لها يوالي عليها ويعادي عليها وهمه حول الدنيا فقط قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى على مدى لباد وحوي روح إنو الدنيا كدور بدا آخره oo waxa yani hamigiisa iyo warwarkiisa ugu weyn waxa uu ku soo tooso ee uu ku seexdo waxa uu wax ku xidhiidhinayo ama ku goynayo waxa uu wax ku jeclaanayo ama ku necbaanayo waxa uu wax ku qiimaynayo ama halbeegga u ah wuxuba inuu noqdo adduunyadaa uu urursanayo hami kaleba inaanu yeelan haddaad sidaa noqoto oo adduunyo mooye aakhire aad ka jeedsato waxay arrintaasi calaamad u tahay qalbigaagu inuu qallalay ilaahay waxau idhi noloshan adduunyo ayaad aakhiro ka doorbidaysaan walaakhiratu khayrun wa abqaa iyadoo aakhiro idinka khayr badan tahay adduunyada idinkana baaqinimo badan tahay waayo adduunyadu way baaba'aysaa aakhirase way baaqi noqonaysaa waxaa ka mid a min acraadi qaswati alquluub dacfu tacdiim illaahi jala jalaaluh waاncidaamu alghayra aliimaaniya fii qalbik فهو لا يغضب إذا انتهكت محارم الله بل يرى المنكرات والموبقات فلا يحرك ساكنا بل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه waxaa ay tahay calaamadda kale ee astaanta u aqallaylka qalbiga in weynaynta ilaahay la weynaynayo qalbigaaga uu ku daciifo oo qiiradii diineed inaad u qiirooto diinta iyo daacada in waxa weeyaan islaamnimadaad iyo iimaankaaga aad u qiirooto qalbigaaga inay ka dhammaato weynayntii ilaahayna qalbigaaga ay ku taag darrayso ay ku daciifto oo waxyaabaha astaanta u ah inuu qalbigaagu qallalay ruuxii waxaa u arkayaa munkaraad lagu halaagsamo wax alla waxdan iyo muraad uu ka gelayaa ma jirtee wuu iska dhinac marayaa sidii waxaanay khusaynba waxa uu arkayaa macruufkii oo laga tegay xil iska saari maayo dadka inuu faruu u sheego bal waxa weeyaan xumaha iyo samaha ayaa isagu mid noqonaya oo aan u kala soocayn waa astaan tusinaysa qalbigaagu inuu qallalay nebigu waxau idhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii muslimin min xadiidi xudayfa tucradu alfitanu cala alquluubi kaalxasiiri cuudan cuuda فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه نبي محمد وحوري صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا waxa fitanta quluubta loogu soo bandhigaa midhmidh kolba fitna loogu soo bandhigaa sida cawda qofka tolaya ee hagaajinaya qoryaheeda kolba qori ama miiq loogu soo bandhigay loogu dhiibo sidaas ayaa qalbiyada fitanka loogu soo bandhigaa oo midiba mid ay uga dambaysaa oo loo soo bandhigayaa waxa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qalbiga fitnadaa cabba ee macnaha aqbale ee qaata waxaa lagu qorayaa dhibic madow qalbiga laakiin fitnadaa iska inkiree diidee naftiisa ka difaaca waxaa lagu qorayaa dhibic cad ilaa quluubtii ay noqoto laba nooc qalbi cad oo sida dhagaxa sallaxa ah ee sibibixee siman ee biyoaanay ku dul hakan sida dhagaxaas oo kale qalbi cad oo saafi ah oo inta cirkiiyo dhulku ay jiraan fitno aanay waxba yeelayn iyo mid kale oo madow oo sidii weyse ama weel la afgembiyo la foorariye ah oo aan macruufna garanayn munkarna aan inkirayn ilaa hawadiisa wixii laga cabsiiye mooyaane nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay quluubtii inay labadaasun tahay marka fitantii loo bandhigo qalbi fitnadii inkiroo iska diidoo iska difaacay kaasi waxaa lagu shabbahay sida dhagaxaa sallaxee saafiga ah oo sida dhagaxaa biyuhu aanay ugu dul sugnaanayn ayaa qalbigaana fitnadu aanay ugu hakanayn ama aanay u soo gelayn oo ay uga fogaanaysaa fitna waxba yeeli maysa kaa qalbiga kale waa mid madoobaadoo macsiya ay dabooshay iyo fitan oo noqday sida weysadaa la foorariyey weel haddii la afgambiyo ama la foorariyo dee wixii lagu shubaa miyuu ka hakan waabaad ka daadinaysaa haddaad afgambido sow maaha waxaa lagu matelay qalbiga madoobaaday weel foorara sida aan macruufka iyo khayrkiiyo wanaaggu marnaba aanay u saldhigayn ama aanay ugu hakanayn sida sharka iyo xumaantu ay u beddeshay waa weelkaa la gembiyee foorara macruuf garan maayo oo dadka fari maayo munkarkana inkiri maayo oo ka damqan maayo kana dhiidhii maayo walaalayaal madaahirta aynu soo tilmaannay waa madaahir ka mid ah waxyaabaha tusaalaha u ah qallaylka qalbiga waxaanaynu u xusnay intaynu qaadanno inaynu qalbigeenna ku miisaanno oo haddii waxa aynu isku aragno inta goori goorta aynu iska dawayno in sha allahu tacaala khudabka kale ayaynu kusii dhammaystiri doonaa rabbana aatina fi اdunyaa xasana wfi اlآkhiraةi xasana wqinaa cadaab الnar allahuma اnsur اlإسlاam wاlmuslimiin وأdila shirka wاlmushrikiin وأhlik اlkafaraةa wاlmulxidiin أcdaءka أcdaء diinka ya rab اlcaalamiin wslى اllahuma وslm عlى nabiyina muxamed وعlى آlihi وصaxbihi وslm alxamdu لlah